Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud ee Reedhan Dhishawka iyo Guryeynta Jubbaland oo weheliyayaasha Guddoomiyaha Degmada Baardheere iyo xubno ka mid ah Guddiga Buundooyinka Gobolka Gaza ayaa kormeerka saadiya buundada Baardheere oo burbur xoogan ku dareeriya fatahaada webiga. Uguhoreyntii Guddoomiyaha Maamulka Degmada Baardheere Aadan Maxamed Dhagax Cadde ayaa kuma hadnaqay Kooyowka xubno wafdigan Jubbaland iyo injineerada la dareere ee degmada Ongoye sida qiimeyn daraasad la sameyn lahaa reedhan dhishawka buundada Baardheere oo ku duntay fatahaada webiga oo saameyn ku weerarayay dabayaqadii sanadkii hore.
halkii ay ka go'day buundadii degmada baardheera waxaa noo yimid wafdi uu hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guddooyinta jubbaland iyo qayb ka mid ah guddiga gudhiska buundooyinka Eh, halkaan aan taaganahay waa meesha ay buundada ka go'day qaybtii hartay waayo hadda waxa aan dhex taaganahay Eh, wafdiga waxaa la socda injineera waxaa la samayn doonaa assessmentii sax ah oo lagu samayn doonaa qiimeyn eh, eh, buundada agaasima aad iyo aad baa u mahadsantihiin adiga iyo wafdigaada waa arkaysaan marxaladda ay ku sugan tahay degmadan iyo bulshadeeda doomaha la isticmaalayo waa doomahaas modeelada lagu wada ad arkaysaa Mid ka mid ah xubno guddiga gurmadka reedhan dhishawka gobolka Gaza ayaa sheegay in Jaranga baahi badan oo la qabay in la sameeyo buundadan oo burburtiya.
waxaan u mahadanaynaa annagoo ah guddiga diburska buundooyinka dowladda jubbaland ayaan u mahadanaynaa oo wafdigaan ballaaran iyo injineerada noo soo dirtay mar kadib markaan codsi u dirsannay oo aan idhi hanala soo gaaro hanaloo soo gurmada codsiga innagii soo ajiibtay ayaan u mahadcelinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo injineerada la socdaan u mahadcelinaynaa howl fiican bay halkaan u yimaadeen Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud ee Reedhan Dhishawka iyo Guryeynta Jubbaland Cabdishukri Carab ayaa faahfaahin ku bixiyay ujeedka safarka Yonton Koyan iyo Gowayo kormeeranga.
waxaa bay noo tahay inaan soo gaarno ee, degmada baardheera Ee, ujeed safarkeen wuxuu ahaa inaan u galnaa ee, xaaladda ee, ku sugan tahay ee, degmada baardheera gaar ahaan ee, burburka ku imaaday buundada oo ahayd ee, meesha ugu muhiimsan ee, marinka ee, isku xirayay magaalada maaragtaa ee, labadeeda dhinac Ee, xaqiiqdii waa arrin aad looga dalbadan Ee, xaaladday ku sugan yihiin bulshada baardheera innagu wasaaradda howlaha guud iyo beenta jubbaland waxaan u imaanay inaan ku sameyna ee, qiimeyn hordhac u ah ee, daraasadda guud lagu sameyn doono ee, naqshadaynta ee, maaragtaa ee, dhismaha maaragtaa ee, mashruuca ee, ee, wadada baardheera Ee, insha Wasaaradda Howlaha Guud ayaa bilowday qiimeyn hordhac ah oo daraasada guud ee dhismaha buundada Baardheere oo ahmiyad weyn leh isku socodka bulshada.